magaalada muqdisho ayaa waxa uu kusoo bandhigay wasiirkii hore ee wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda federaalk soomaaliya cilmi maxamuud nuur daraasaad ku saabsan tusmada dowladnimada oo ah tubta xasilooni waarta kulanka ayaa waxaa kasoo qaybgelay xildhibaano ka tirsan xukuumadda federaalk soomaaliya wasiiro aqoon-yahano iyo qeybaha kala duwan ee bulshada wasiirkii hore ee wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda federaalk soomaaliya cilmi maxamuud nuur oo daraasada soo bandhigay ayaa wuxuu sheegay in daraasadan ay wax weyn ka tari doonto sidii ay dadku u heli lahaayeen dowladnimo wanaagsan waxaan soo saaraynaa wanaagga iyo muxuu ahaayey ee, qiyamka uu leeyahay dhaqankeennu iyo meelaha ay ka leexsan yahay ee markaasi muxuu ahaay ay dhibtu ay ka taaganto ayaynu isdul taagaynaa mowduucu wuxuu ka hadlayaa arrinta ugu muhiimsan ee ama dowladnimadeenna ama bulshada midnimadeenna hortaagani waa qabyaaladda wey qabyaaladdu waa cudur duminaya qarannimadeennana dumina bulshadeennana kala fanquuqaya oo kala fogeynaya colaad iyo nacayb ku dhex beeraya ibraahim owgaabi cusmaan iyo maxamed keerow maxamed oo ka tirsan baarlamaanka soomaaliya ayaa sheegay haddii daraasadan la dhaqangeliyo ay wax ka tari doonto habka ay u nool yihiin bulshada soomaaliyeed doctor cilmi wax weyn cilmi weyn buu meesha maanta ka sheegay runtii aa, aadna loogu faa'iidaystay waxaa la rabaa marka mowduucan inta lasii qaado lasii hormariyo waa daawe ummadda lagu daaweeyo Eh, runtii waddankeenna soomaaliya burburkii ku dhacay eh, runtii waa lagu kala aragto duwan yahay qarankan qaabka markii uu bilowday kacaankii xoogga lahaa maamulkiisa hore runtii dhibaato badan kama jirin dhinaca qabiilka